أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu dowrka roon maleeshiyaadka murtadiinta uu maraykanku tababaray ee darab oo bilaabay inay ka firxadaan dalka kadib markii in badan oo ka mid a saaxiibadood iyo hoggaankoodii lagu laayay furimaha dagaalka jabhadda amxaarada ee faano oo sheegtay inay dishay hogaamiye sare oo ka tirsan maleeshiyaadka dowladda xabashida itoobiya xog dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ganacsade itoobiyaan ah oo ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada ayaa lagu toogtay magaalada adisababa xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadda ee ka jirta dalka itoobiya taliyaha ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada oo qiray in maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ay dhibaato xooggan ku hayaan dadka shacabka ah horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada haweenka ah ayaa laga dareemayaa magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ardayda macadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka doodaaleh ee wilaayada islaamiga ee baay bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha filimka geedigii gurguurtay guul mise gebi dhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha rajab ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon maleeshiyaadka murtadiinta ee uu maraykanku tababaray ee danab ayaa bilaabay inay isaga firxadaan dalka kadib markii in badan oo ka mid a saaxiibadood iyo hoggaankoodii lagu laayay furimaha dagaalka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya mowqica hon observer ayaa daabacay warbixin ku saabsan halaaga murtad sarkaal ashaadala dirir ah oo ka tirsanaa murtasiqyada uu maraykanku ku adeegto ee danab loogu yeero kaasi oo ku halaagsamay saharaha lamadegaanka ah ee liibiya sarkaalkan oo la odhan jiray ismaaciil macalin buule ayaa ka tirsanaa ciidanka danab waxay si gaar ah isugu dhowaayeen xasan tuure taliyo ku-xigeenkii ciidankaasi riddada ah iyo abbaanduulihii ururkaasi kaasi oo mujaahidiintu ay ku khaarijiyeen duulaankii barakaysanaa ee galcad murtadkan ayaa ka mid ahaa saraakiil kooban oo si dirqi ah kaga badbaaday weerarkii galcad oo dhacay toddobiyo labaatankii bishii jamaadul aakhir kun afar boqol afartan iyo afar hijiri waxaana uu sidoo kale ka qayb qaatay duulaanno ashaadala dirar ah oo maraykanka uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan galgaduud shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe mowqica ayaa sheegay in sarkaalkan ku halaagsamay sahraha liibiya uu ka mid ahaa maleeshiyadii murtadiinta danab ee duulaanka ashaadala dirarka ah kusoo qaaday duleedyada degmada buulo burde halkaas oo qaraxyo iyo dagaallo toos ah lagula galay wuxuu intaasi ku daray in murtadkan dhowr jeer ay soo gaareen dhaawacyo halis ah waxaana ka mid ahaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen shabeellada hoose labada kun labaiyo labaatankii halkaas oo uu ka soo gaaray dhaawac culus wuxuu ahaa nin ashaadala dirar ah oo ka dhinaca muugan jiray saraakiisha sarsare ee maleeshiyaadka danab sawiro uu mowqicu faafiyey ayaa muujinayay murtadkan oo ku foogan weeraro ka dhan ah dadka muslimiinta ah wuxuu murtadkan ka mid ahaa saraakiil dhowr ah oo anfiriir ka qaaday howlgallada ciidan ee mujaahidiinta sida weerarkii galcad iyo kuwii kasii horeeyey saaxiibkiis hasantuure markii lagu dilay duulaankii galcad ayuu usoo wareegay dhanka shabeellada dhexe wuxuu ka mid ahaa saraakiil iyo maleeshiya la dejiyey jowhar mowqica oo ilo kala duwan soo xiginaya ayaa sheegay in murtad ismaaciil macalin buule ay soo wajahday mushaar la-aan bilooyin ah cunto la-aan daryeel caafimaad la-aan musuq maasuq iyo ninjeclaysi sarkaalkan oo ay ka muuqdaan dhaawacyada kasoo gaaray furimaha dagaalka dhigihiisana ay ka guuxayaan howlgalladii uu dirqiga kaga badbaaday ayaa ugu dambeyn soo galay magaalada muqdisho halkaas kuma nabadgeline isagoo cabsi iyo baqdin darani ka muuqdaan ayuu miciin biday inuu tahriibo ugu dambeynna isku dhiibay kooxaha dadka tahriibiya isagoo safarkaas mugdiga ku jira ayuu ku bakhtiyey saharaha lama degaanka ah ee liibiya murtadkan ayaa da-diisa lagu sheegay toddobiyo labaatan jir ilo kale ayaa sheegaya inuu u halaagsamay dhaawacyadii darnaa ee kasoo gaaray howlgallada militariya ee ciidamada mujaahidiinta ismaaciil buule keliya ma ahan balse waxaa jira saraakiil kale oo ka tirsan gorgor danab iyo ururada kale ee murtadiinta kuwaasoo markii ay u adkaysan waayeen jaxiimada dagaalka ee la geliyey isku shubay saxraha liibiya mahadsanid caliyare jabhadda amxaarada ah ee faano ayaa sheegtay in ay dishay hogaamiye sare oo ka tirsan milatariga dowladda xabashida itoobiya marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in mar kala dagaalo lagu hoobtay ay ka dhex qarxeen kooxaha mucaaradka maxaarada iyo ciidamada federaaliga xabashida ee uu hogaamiyo abi axmed ah dagaalo saacadan badan qaatay ayaa laga soo sheegayaa gobolka waallo ee dhaca waqooyiga ismaamulka amhara ah halkaasoo ku dhowaad laba sannadood oo xiriir ah ay labanno cusub ka socdaan war rasmi ah oo ka soo baxay jabhadda maxaarada ee loo yaqaan fano ayaa lagu sheegay in dagaalo dhacay saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay saraakiil sarsaro oo ka tirsanaa militariga itoobiya miina waajo oo ah hogaamiyaha jabhadda fano ee mandiqada waallo ayaa xaqiijiyey in dagaal-yahanadooda ay dileen korneel tiika mokomba moxamed oo ah taliyihii qaybta afartan sideedaad ee ciidanka itoobiya sawir ay mucaaradka maxaarada faafiyeen waxaa ka muuqday sawirka taliyaha la dilay aqoonsiyadiisa iyo qalabkii isgaarsiinta ee uu isticmaalayay balse sooma muujin meydka korneel tiika madaxa siyaasadda ee jabhadda fano ayaa isna xoojiyey sheegashada ku aadan dilka taliyihii fariiqa afartan sideedaad ee militariga itoobiya wararka ayaa intaas ku daray in taliyaha lala dilay sargaal halhedegla ah oo caawiye u ahaa taliyihii qaybta afartan sideedaad dagaalo lagu hoobtay ayaa mucaaradka maxaarada iyo militariga itoobiya ku dhex maray dhulka buuraleyda ah ee isku xidha raaya iyo waldiya halkaasoo ay marto waddo istaraatiiji ah oo aada gobolka tigre iyo magaalada koobo sidoo kale jabhadda fano ayaa sheegtay in dagaalada ka socda buuraleyda gobolka waalo ay ku dishay in ka badan laba boqol oo askari oo itoobiyaan ah balse weli wax war ah kama soo bixin ciidanka difaaca xabashida oo ku aadan guulaha ay mucaaradku sheeganayaan sawirra bishii lasoo dhaafay uu militariga itoobiya ku faafiyey bartiisa facebooka ayuu ku soo bandhigay saanado hub ah oo uu ku sheegayo inay ka qabteen maleeshiyaadka jabhadda fano isla markaana ay sii daayeen gaadiid xamuul ah oo ay fallaagadu qafaasheen sidoo kale talaadadii lasoo dhaafay jabhadda fano ayaa weerar loo adeegsaday balbaanooyin nuuca gacanta laga tuuro ah ku qaaday saldhigyo boolis oo ku yaala magaalada bahardaar oo ah caasimada ismaamulka amhara dalka itoobiya waxaa ka socda dagaalo sokeeyo oo galaabtay nolosha kumanaan kun oo ruux waxaana khasaaraha ugu badan geysanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo nidaamka abiy axmed uu ka soo iibsaday dowladda turkiga xog dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo habeen ka hor ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoona maleeshiyaadka murtadiinta oo dagaalkaasi lagu jebiyey ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha dowladda salibiyadda ee maraykanka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay afar kale oo isla murtadiinna dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali qarax la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinna qaraxa waxa uu ka dhacay xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa tuulada cali waraabaale oo hoos tagta magaalada jowhar dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah dhaawacna waa jira dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay magaalada baardheer ka degan yihiin maleeshiyaad murtadiin ah khasaarena waa jira howlgalladan ka kala dhaca wilaayaadka baay jubbada hoose gada iyo shabeellaha dhexe ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynaya cadowga allaah ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka ganacsade itoobiyaan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada ayaa lagu toogtay magaalada adisababa xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalka itoobiya yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya ganacsade itoobiyaan ah ayaa lagu dilay magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in caasimada dalkaasi adis ababa lagu dilay mid ka mid ah ganacsatada aadka looga yaqaano magaaladaasi brisao minale oo ah ganacsado caan ka ah magaalada adis ababa kana soo jeeda qoomiyadda amxaarada ayay kooxo hubaysani ku dhex dileen gudaha magaaladaasi ganacsadahani oo lahaa hoteelo iyo warshado sameeya shamiitada ayay kooxaha hubaysani ku hordileen hoyga uu ka degan yahay magaalada adis ababa xilliga la dilayay ganacsadahan ayaa waxa ay korontadu ka maqneed xaafadda uu ka degan yahay caasimadda itoobiya taasi oo ay xoguhu qaar tilmaamayaan in dilku uu ahaa mid qorshaysan arrintaani ayaa muujinaysa amni darrada baahsan ee ka jirta magaalada adisabab ee caasimadda itoobiya iyo ugaarsiga baan ee lagu hayo qowmiyadda amxaarada oo dagaal kula jirta maamulka uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed taliyaha ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka shacabka ah cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib dilal dabayaaqadii toddobaadkii hore ay maleeshiyaad hubaysan u geysteen askar murtadiin ah kana dhacay deegaanka ceelbaraf waxaa ka dhashay gadood ay sameeyeen askar murtadiin ah kuwaas oo kasoo baxay xeryo ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe dhacdadaasi oo lagu dilay ilaa lix askari ayaa waxay khilaaf xoogan ka dhex abuurtay maleeshiyaadka murtadiinta boqolaal askari oo kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaana kasoo baxay goobo ay ka mid tahay deegaanka xawaadle waxayna arrintaasi si weyn u saameysay madaxda murtadiinta murtad cabdulaahi sambaloolshe oo ah madaxa hay-adda jawaasiista riddada oo dhowaan safar uga baxay magaalada muqdisho si uu dib ugu soo celiyo maleeshiyaadkaasi goobaha ay ka baxeen ayaa sida ay wararku sheegayaan ku guuldareystay soo celinta maleeshiyaadkaasi iyagoona gaaray halkii ay ku waajahnaayeen kadib muddo dhowr maalmood ah oo ay socod ku jireen murtad sambaloolshe ayaa markii uu ku guuldareystay inuu hor istaago askartii gadoodka sameeyey waxa uu gaaray gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne wuxuuna isagoo ka hadlayay meel fagaare ah sheegay in maleeshiyaadka soo gaaray hiiraan iyo kuwa horey u joogayba dhac ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan wuxuu sidoo kale sheegay in haddii kuwa cusub aagag hor leh soo banneeyaan uu dhacu sii badanayo halkaa ugu daran ee looga cabsi qabo inay arrintaasi ka dhacdana wuxuu tilmaamay inay tahay magaalada beledweyne annagana waxaad ogaataan dadkayn hadda haddii lasoo bixiyo furmaha lasoo bixiyo horta cilmiloos iyo inta udhexaysa lamagalay amayna daaqdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ha laga soo tagay beledweyne hala yimaado hiina hala yimaado horta intaas waa wiilashii la soo bixiyey laba bilood kadib markii dhibic la saaro mushaarka laga jirto hilfaa loo qaado oo wixii hallaabaan illa haddii mid baxa mid kalaa imaanaaye hadhowna oo jidkaa la gelayaa shantan wiiloo taaganoo hadda qabiilkiina tacbaanaysa toban kuna askari idinka u yeerteen oo jidka galay maxaa samaynaysan horta gabadha ugu horraysa oo midda talaafi ku diraysa subaxii guriga gala mushaar markuu maayo albaabka marka mobaal ku qaadan horta mobaylkii lagu yeeray horta asaa qaadanaya hortaas waa ina ogaatiin waxaa sii xoogaysanaya khilaafka rigaadiyey kooxda riddada kaas oo haatan si weyn u saameeyey maleeshiyaadka murtadiinta bilihii lasoo dhaafay askar iyo saraakiil murtadiin ah ayaa aanoo qabiil isugu dilay goobo kala duwan oo ka mid ah gobolada dalka horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada haweenka ah ayaa laga dareemayaa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn uga socday xamlad cusub oo ku dhawaaqay maktabka dacwada ee wilaayada taasoo jahliga iyo mugdiga looga saaraya bulshada islamarkaana lagu baryo diinta islaamka wuxuuna maktabkaani xamlada ka fulinayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhowaan ay soo gaartay xamlada taasoo loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee muscab ibnu cumeer shacaarkeeduna yahay cajiibu daaciyallaaha ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan magaalada iyadoona maktabka dacwada uu durbo bilaabay duruus diini ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dad fara badan markaska weyn ee al-irshaad ee magaalada caalbuur ayaa ka mid ah meelaha ay ka socota xamlada iyadoona halkaas ay dumar muslimaad ah oo fara badan ku qaataan duruusta maktabka dacwada uu ku bixinayo xamlada boqolaal dumar ah ayaa xiliyo kala duwan wax ku barta markiska iyadoo ducaadu ay halkaasi xilliyada qaar ku qabtaan muxaadaraad muhiimad gaar ah u leh haweenka muslimaadka ah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqasho ku tagtay markiska al-irshaada xilli ay halkaasi si toos ah uga socotay xamlada qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee halkaasi wax ku barta ayaa nooga warbixiyey xamlada soo gaartay iyo duruusta ay ku qaataan iyo sidoo kale baahida weyn ay u qabeen waxaana soo gaaray xamlo socotay ka socotay gobolkan galgaduud magaceeduna yahay muscad uman cumayr shicaarkeeduna yahay cajiibu daaciyallaah wax badan baan ka faa'iidnay waana soo dhowaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaalaa khayr ha ku soo dhoweeyey dadkii noo keenay ilaahayna ha abaalmariyo khaasatan wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay subxaana wa tacaalaha kuwa ku dhaqmaa naga dhigo
xamlada loogu magacdaray saxaabiga jaliilka muscab ibnu cumeer shicaarkeeduna oo ah ajiibu daaci allah wayna soo gaartay waxaana ka faa'iiday gabdho badan oo ku dhaqan ceelbur iyo nawaaxigeeda alxamdulilah ilaaha ku mahadsan waxaa ku qaadan waxay socotay muddo kooban waxaana ku qaadana asaasiyaadka diinta salaadoo dadka laga saxo towxiidka dawaaqida islaamka waxyaaba badan aan ku faa'iidnay waxaan ka codsanaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga galguud inuu noo soo celceliyo dowradan oo kale waxaan soo gaartay xamlo ku magacdheer muscab bin cumeer waxaan leeyahay walaalahana soo gaarsiiyo qaar allaha siiyo wax badanaan ka faa'iidnay dadkii ku xiranna waa sii macaansanayaan wixii aan ku xirrayna waxaan rajeynaynaa inay kusoo xirmi doonaan xamlada muscab ibnu cumeer ayaa ah mid ay si weyn uga faa'iidaysteen kumanaan qof oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo uu wado maktabka dacwada ee wilaayada wuxuuna maktabku dadaal ugu jiraa sida dacwada islaamka loo gaarsiin lahaa dhammaan bulshada ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada ardayda macadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka dooda leh ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa mar kale warbixintan inoo haya khadiija durdur aan go-in weeye uu daa'in nagu deeqay daaciyaad ayuu ka dhigaa diinta garab siiyo diintaan ku baranaa sharciga lagu dadaalaaye deeq ilaahay weeye allaha deysto macadkeena macadka khadiija binti khuweylad faraciisa deegaanka doodaale oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada buula fullaay waxaa la furay shantii bishii shacbaan ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijiriga waxaana wax ka barta gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaankaas macadka waxa uu dhammaystay ilaa saddex fatro iyagoona muddadaasi ku qaatay kutubo kala duwan sida ay sharaxayso mid ka mida gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta macadka macadka may baa la furay kun afar boqol afartii afarti bali shacbaan oo sheeg maraas mayba ha qaadanay saddex fatir oo kale haninbadtii saddexdan in socod kitaabadan ha qaadan mayba kumid eh bayquuniyada iyo cumdatul axkaam iyo kitaab oo kitaabu tawxiid الدروس العربية لغير الناطقين أو جسكو كود الجرومية قادني كتابك الجزري ليرها قادني تفسيرك قادني رياض الصالحين عقيدة الواسطية كتاب داسي والبضن كلي قادني ardayda macadka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigayeen heerkooda waxbarasho iyagoona ay ka muuqatay firfircooni dhanka waxbarashada أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يشد يشذ أو يعل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دولكي ألين برمينو اجتنبوا كفقادة كثيرا إن بدن ومن الظن ملأه إن بعض الظن مضغارشه إثم دنبو ولا تجسسوا نجاسوسا ولا يغتب أيها مني بعضكم قاركين بعضا قاركك الأيها مني أيحب جيل أحدكم أحدكين an yaakula nius aamo laxma akhiihi walaalshay hilib shay oo maytan dhammaday nius aama jeeliya fakarihtumuuhu ka hadaasaan wattaqu llaaha ilaahay ku obsada ina allaaha alle tawaabun allihii towba aqbalow raxiimu waan naxariisow can ibni mascuudin radia allaahu canh cabdillaahi bni mascuud aliku yiri radia allaahu canhu alika raalinagada can innabiyi sala allaahu calayhi wasalam rasuulka ku yiri qaala rasuulka may baray ina sidqa runto yahdii daaka hanuuniyaas ila albiri wanaag wa ina albira wanaagana yahdii daaka hanuuniya ila aljannati janaada wa ina rajula qofka la yasdiqu run sheega xataa anta yugtaba lanku qoro cinda allahi ilaahay orays sidiiqan runlow wa ina alkadiba beenta yahdii daadeer siyaasa ila alfujuuri faajirnimo wa ina alfujuura faajirnimadan yahdii daadeer siyaasa daaka hanuuniyaasa ila naari naarta وإن الرجل قفك لا يكذب بين شيئا حتى أن يكتب لنك قرى عند الله إله أروديس كذابا بين لو متفق عليه deegaanka doodaale waxa uu qiyaas ahaan soddon kilomitir u jiraa degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaana laga dareemayaa sare ukac dhanka waxbarashada iyadoona waxbarashada ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas warbixintan midda xigta hadduu alle idmo waxaan ku soo gudbin doonaa waxbarashada ka socota dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barta ee deegaankaas iyo juhdiga ay bixinayaan macallimiinta iyo waalidiinta ee ku aadan barashada qur-aanka kariimka qowlka alleh ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaraa ku daawaday taxanaha filimkii geedigii gurguurta guulmise gebidhacleyn oo ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan halkaa inooga soo diray maamulka islaamiga degmada galhareeri wuxuu ku wargeliyey dadka muslimiinta ee ku nool degmada galhareeri in la daawan doono qeybihii ugu dambeeyey aflaantii la magac baxay geedigii gurguurta guulmise gibidhacleen kuwaas oo lagu soo bandhigay fashilka kooxda uu hogaamiyo xasan gurguurte boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta magaalada galhareeri ayaa salaada cishaha kadib ku daawaday qaybtii afaraad iyo qaybtii shanaad oo xiise gaar a xambaarsanaa iyadoona si weyn ay ugu riyaaqeen dadkii ku daawaday fagaaraha suuqa degmadani
marka laga hadlayo fandabadanka mootooyinka ka soo gaaray qiimaha dagaalka sidii buu mutid xasan sheekh maxamuud loo fangalay heshiiska ka kala duwanaan ee soo maray dalkan muddada labada sano ah ee uu tago xukunka wuxuu dhaxalsiiyey bulshada wuxuu tagay dadkii abaaraha la gaara dhacayay wuxuusan ku talantaabay dadkii ay fatahaadaha ku dhufteen xasan sheekh maxamed xasan dal xaraashe wuxuu xukunka dula soomaaliya la werigay iyadoo uu dalku la daanadhacayo duruufo adag iyo abaaro bacan uu ku dhuftay guud ahaan gobolada dalka sidaasu ay tahay sanadka aad u barnabada wuxuu dalka qaranka sanaca iyo dadka xildhibaanada guulooday dagaal iyo dagaalmaya si uu dowladnimo
mikrofanka idaacadda islaamiga al andulus ayaa la dhex qaadnay dadka muslimiinta ah daawaday isdaaraadkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin filimka wuxuu isugu jiray nin dhaaranayo oo marka horeetana dhaar ku soo galay iyo nin maxaan ku rahdaa dhaartaysigii maxaan ku rahdaa kala hortegay iska difaac kala hortegay isla markaana muslimiinta ilaahi waa u guuleeyey wayna ku jabeen gaaladii si ciidan ahaan siyaasad ahaan iclaam ahaan maxaan ku dhahdaa wax walba way ku jabeen bulshada islaamkaana waxaan u sheegayaa gaar ahaan dadka muslimiinta soomaaliya ku sugan in maxaan ku quus qaataan dimuqraadiyad la dhoodhoobay wamaca daalika maxaan ku dhahdaa ayadii baaba cadaalad ku salaysnayn oo nin waliba maxaan ku dhahdaa uu rabaa inuu ka samaysto siduu ninka xiga oo wax ugu heli lahaa iyo asaga jeebka u buuxsan lahay unbaa meesha ka jiro run iyo been inta isu jiraanna waa la yaqaanaa aad ayaan uga faa'iidaysanay waana arkaysaa bulshada aadka u qiimaha badan aadka u faraha weyn saan ayaan markaas u rajaynaa insha allahu tacala in isdaaraad loo soo saaro ugana faa'idaysano waxaan habeenadan fiirsanayni oo caawa ugu dambaysa aan fiirsano haynaa isdaaraadkii shanta ahay ee walaalaha allaha barakeeya alkataa'ib ay soo saareen dadkoo ummadda muslimiinta oo dhan way ka faa'idaysteen ninkii qalbigiisu ay dhibaysana murug ayay ku haystaa oo murtadiin iyo wixii lamida insha allahu tacaala marka waxaan ka rajaynaynaa walaalaha alkataa'ib sidaas inay nooga xaqabtiraana aflaan kasta oo soo baxday iyo akhbaaraad kasta oo mawsuuqa ayaga aan ka sugaynaa wixii muuqday oo meesha ka dhacayna wax maray mudoonte waa lis wax cid la weydiinaha waxaan ma suguhin mase ma suguhin lale ma ah wax iska cad waaye muslimiintuna waxaan leenahay ku baraarugu waxa meesha aad ka aragteen ku baraarugu dal iyo dibad nin walbana kaalintii ugu aadan muslimiinta ha ka buuxiyo hadalheelta bulshada ayaa ahayd muddooyinkii ugu dambeysay waxyaabihii ay ka daawadeen aflaantii jihaadiga aheyd ee loogu magacdaray geedigii gurguurta guulmise gibidhaclayn guud ahaan warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu